Trisha. Here is every girl in this town on Country Hits VOA.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a e somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa jimce sagaal iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay dala socodsiinayaan goo jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno muuqaalka guud ee sida uu ahaa burburka qoyska ee soomaalidii hore iyo wadiiqooyinkii lagu xallin jiray dhaqaale haddii la waayo oo biilkii reerka la waayo reerka wuu burburaya laakiin waagii hore taa waxaa ilaalin jiray dhaqankiina finayo markaaba reerka waa la xooleyn jiray oo furista iminka soo kordhay waxaa ka mid ah maandooriye dhaqankii hore ma jirin ninku hadduu balwad lahaa way yaradoo jaad baheed wax caynkaas dhinaca iyo heesahana waxaan idin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dalka etoobiya u diray senator chris conis si uu ula kulmo ra-iisul wasaare abiy axmed islamarkaana uu gaarsiiyo walaaca biden ee ku aadan dhibaatada bini'aadnimo ee ka taagan gobolka tigree halkaas oo dagaalkii ka dhacay kumanaan ruux ay ku dhinteen washington ayaa ku baaqday inay bixin doonto labaiyokonton milyan oo dollar oo gargaar loogu talagalay in lagula tacaalo dhibaatada bini'aadnimo ee gobolka laakiin waxay ku baaqday in lasoo afjaro colaadda islamarkaana lala xisaabtamo kuwii ku xadgudbay xuquuqda aadanaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa ku booriyey in si deg deg ah ciidamada eritrea ay uga baxaan dowladda etoobiyana ay joojiso ciidamada ay ku daabulayso gobolka tigre lana hormariyo galaankalka arrimaha bini'aadanimada isagoo sheegay in xaaladda bini'aadanimo ay kasii darayso haddii aan la gaarin xal siyaasadeed dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo ururka t b l f ayaa waxaa lagu dilay kumanaan dad ah iyadoo boqolaal ruuxna lagu qasbay inay ka cararaan guryihii ay ku lahaayeen gobolka buuraleyda ee shanta milyan oo ruux ay ku nool yihiin
dalalka jarmalka faransiiska iyo dalal kale oo yurub ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay dib u bilaabi doonaan talaalka astarasenica ee looga hortagay covid kadib markii hay-adda ingiriiska u qaabilsan arrimaha caafimaadka ay shaaca ka qaaday in kalsooni lagu qabi karayo talaalkaas iyadoo sheegtay in faa'iidada lagu qabo talaalkaasi ay ka badan tahay halisaha laga dhexli karayo waxaa jirtay warbixinno soo baxayay oo ku aadan in dad qaatay talaalka qaarkood oo dhiigga maskaxda ka xinjiroobay taas oo keentay in dalal dhowr ah ay joojiyaan talaalkaasi astarazenica xilli dhimashada coronavirus ee dunidu ay gaarayso ilaa iyo laba dhibic sideed milyan oo qof hay-adda yurub u qaabilsan dawooyinka ima ayaa agaasimaheeda emer cook ayaa waxa ay sheegtay in haddii iyada ay ahaan lahayd inaysan ka lablabeeyeen oo ay qaadan lahayd talaalkaasi isla beriba saacado gudaheed dalalka jarmalka faransiiska iyo talyaaniguba waxa ay shaaca ka qaadeen inay dib u bilaabayaan talaalkaasi astarazenica ay kala hore joojiyeen kadib markii ilaa iyo soddon kiis oo ka mid a dadkii talaalka qaatee lagu arkay in dhiigga uu xinjiroobay taas oo qaarkood halis caafimaad gelisay
dowr wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonnaa waxyaabaha keeni jiray dumista qoyska wakhtiyadii hore ee sooyaalka dhaqanka iyo wakhtiyada hadda waxyaabaha sababa dumista qoyska soomaaliga ah waxaa inoogu martaya macalin muuse xuseen diiriye oo ka mida macalimiinta inta badan dhaqanka wax ka koray ku soo dhowow macalin muuse barnaamijkeenna toddobaadkan ee aad martida noogu tahay waan dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan arar ku bilaabo saddex waa la dhegeysaa rabbi muxuu yidhi rasuulkii muxuu yidhi xadiiskii muxuu yidhi saddex arar hortood u shaqaysaa xaas xisaabta aakhiro xisaabta qabriga saddex waa loo samraa xanuun xooleyari xaas waayahay saddex ma hoogo ninka saqigaa ninka salaada badiya ninka sadaqada bixiya saddex way raagaan qoys hadohdu jeceshahay qabiil galaad rabbi yaqaano helay qaran xadaarada u taliso saddex wanaaji dariskaaga duqayda dadka liita saddex doqon baa caadaysata nacasnimo naxli nacayb saddex nin weligaa ma gaadhid nin maalin ma gaadhid ninkaa faras wanaagsan ninkaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid ninkaa daaweyna sanad ma gaadhid saddex weligaa ma gaadhid ifii aakhiro ninkaa digri badan ninkaa dabeecad fiican ninkaa deeqsisan saddexdaana weligaa ma gaadhid berigii hore habdha waxaa lagu dooran jiray xagga diinta quruxda iyo hidaraac oo soomaalidu waxaa taadaa dumar iyo geelba waa la hidaraacaa waa dhaqankeennii hore ee soomaalida ee fiicnaa haddaba waagaa hore furistu berigaa hore dhaqankaa hore xoolaa la bixin jiray reerkii wuxuu lahaa dhaqaalo fiican baahi ma jirin dhaqankii diinta noogu adkaa furitaanku ma jirinba maxaa sababi jiray in furiinku yaraado wakhtiyadaa hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxaa berigaa hore dhaqankeenoo aad iyo aad u adkaa dhaqaalo dee qanimaan soomaalida xooladhaqataanayn qanimaan nahayn ninkaan xoolahayna tolkaa urin jiray markaa waa la xoolayn jiray markaa berigaa hore waxaa yareeyey dhaqankeennii oo fiicnaa diintoo lagu adkaa dhaqaale xoolaanaysanay gaaladu waxaa tadaa no boom no bebi waagaa dhaqaalaa jiray laakiin intan dambe dhaqaalihii waa burburay waxyaabaha furiinka keena in labadii qof isfuraan maxaa ka mida muuse markaa waaya kuwaas qodobadaas aad iyo aad ayay u badan yihiin waa wax jira dhaqankeenna ta ugu horeysa waxa weyaan waa dhaqaale dhaqaale dhaqaale haddii la waayo oo biilkii reerka la waayo oo masruuf la waayo reerkuu burburayaa laakiin waagii hore taa waxaa ilaalin jiray dhaqankeenna fiicnaayo markaaba reerka waa la xoolayn jiray si dhaqsaa ayaa reerka loo xoolayn jiray waxaa kaloo ku jira oo soo kordhay oo furista iminka soo kordhay waxaa ka mid a maandooriye dhaqankii hore ma jirin ninkuu hadduu balwad lahaa way yaradoo jaad baheed wax caynkaa sameayen laakiin waxaa soo kordhay waxa laha maandooriyo oo markuu ninkii wixii cuno waxaas bedelaya caqligiisii taas maxay keentay inuu gabadii hadii habeen walba dilo habeen walba dilo habeen walba dilo taasaa marka dadkii saddex goor guddi loo saaro markaas afraad waa la kala kaxaynayaa oo waa wax jira taasi kale imka soo kordhay ee furida keenta waxaa ka mid ah baasha loo yaqaano badeecadda badeecaddani waxa weyaan waa maandooriyeedna had iyo jeer gabadhii way ku maqan tahay oo halkaa bay joogtaa asxaab bay la joogtaa reerkii baa dayacmaya markaana waxaa bilaabmaya shaki waxaa kaloo jira oo iyaduna keenta waxaa loo yaqaano tahriib tahriibkiaa batay markaa hiblaayaa way tahriibtay hiblaayaa way tahriibtay hiblaayaa way tahriibtay marka maxaa dhacay gabadhii inay hoos ka qarqashitaba dhoof oy socoto nin saaxiibkaya gabadhiisii war gabadhiisu celi waxaan ogaada gabadhii inay tiginaysato ay dhoofayso oy socotay saaxiib waxaan kuri gabadhaa iska ilow waxaa kaa qaaday ninka laa tahriib dhoof jacayl taasina imka way keentay waxaa kaloo durista keena shakiga qofka uu waswaas noqdo shaki oo shaydaanku ka soo celiyo oo had iyo jeer gabadhii caaya oo dila oo afragaadeen taasina way keentaa waxaa kale oo keena oo iyadagona ka mid ah oo ima soo kordhay sodoga xun sodogu hadduu xumaado waa dhibteeda leedahay ama sadohdu saddex dhaqsoo dimaan qoys sadohdu la cilowday qabiil galaad rabbi yaqaano waaye qaran reerbaadiya u taliyey hadduu seediga xumaadana way keentaayoo way jirtaa oo markuu seediga xumaado gabadhiina way raacaysaaba markaa maxaa samaraya sokeeyihii way samarayaan sawjadii way samaraysaa sawigiina way samarayaan taasaa timiday oo markuu ninkii reerka iskaga tego furo uu waxba dhaqaalasiin waayo taasina way jirtaa saaxiibka xun qoyska u dumiya haddii saaxiibka xun yahay dee ninkii wuu jiidanayaa ama gabadhii way jiidanaysaa markaa meel xun oo shaydaana ayay galayaan taasna way keentaa laakiin saaxiibka fiicani waxba ma dumiyo hadday saaxiibadda gabadhu fiican tahay ama saaxiibka ninku fiican yahay sababta waa maxay saaxiibka fiicani dumarkaa aamino oo dumaashadii isaga hadday islaayaan isagaa dejinaya habeenka markay cishaay gaadho way soo hoyanayaan waa saaxiibka fiican laakiin saaxiibka xuni labada dhinacba wuu dumiyaa taasina waa ka mid sooyaalka hore ee dhaqanka soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen dadka soomaalidu dad xoolo dhaqataa reer guuraanah shaqaysta waxyaabaha imiga ka duwan wakhtiyadaa hore waxaa ka mid a shaqala'aanta oo aan ku dhici jirin soomaalidii hore shaqala'aantaasi ka mid ma tahay burburka qoyska waa ta kowaadba waa ta kowaadba oo ninka hadduu shaqa tegi waayo xoogsi ma helayo xoolo dhaxlo ma haysto xukuumad u shaqeyna ma jirto dee marka xaguu ka keena biil biil la-aan reerka oo burburaya laakiin waagi hore qani maan ahayn soomaalidu xoolay lahayd laakiin maanta cayr baa timiday dowladdii waa burburtay markaataasi waaba ta kowaadba oo qofkaa shaqaynay xaguu dee reerka ka masruufi ma masruufi karayo waa kow waxaa kaloo jiri jiray wakhtiyadaa hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxyaabo dhaqankii hore ee soomaalidu madadaalo u ahaa marka ay shaqada soo dhammeeyaan ee ay nasanayaan ee ay golaha joogaan haweenku waxbay isku madadaalin jireen dhallinyarada kalena waxbay isku madadaalin jireen waxyaabaha imminka waxaa bedelay baraha bulshada bal markaad imminka dhaqankaa tilmaamayso markii hore ee dhaqankii hore ee soomaalida waxyaabihii ay isku madadaalin jireen ama ciyaaruhu ka mid ahaayeen ama waxyaabaha kale ay ciyaari jireen ka mid ahaa maxaa ka mid ahaa ee ay imiga bedeleen baraha bulshada innaga dhaqankeennii hore gabadhu waxay bixi jirtoo keliya hadduu aroos jiro markuu aroos jiro ama deriska geeri ka dhacdo ama reere deriska ay guurayaan ayaa gabdhaha la diri jiro la tegi jiray laakiin innaga inta badan way yarayd oo ciyaarta waba nagu yaradba inagaoo dee wajiirta habeenkii in laisku soo baxo meel layaar ciyaaro halkaa inanta wax soo raaciyo waaladeed baa soo raaciyey markaasaa liiman jiray markaasaa marka ciyaarta la dhameeyo waa noqon jiray dadkoo nadiif bu ahaa dhaqan boo dad jecel baa dhaqankeenaa fiicnaa laakiin iminka waxaa soo kordhay baraha bulshada baraha bulshadu maxay keeneen gabdhihii markay bahalkaa ku jiraan ayaa nin dhoofay bay kasoo qaad ama in ninkii gabadh maqaan la heshiin oo baraha bulshadu galaya halkaasuu heshiis ka bilaabaya markuu gabadhii ogaato ama ninkii ogaado reerkii u dimayaa baraha bulshaduna qayb weyn bay ka qaateen waxaa kaloo qaybka moobiilada shaki baa yimiday waxa dhacay in gabadhan abtuahay baa soo duuday markaas ninkii naagu bala sheekaystaa reerkii baa yimidi markaasaa gartii baan galay anigu waxaan yidhi maxaadaad ka shikaday waa tiri habeen oo dhalaan moobiilu baa soo wacaya markaasa kun waladaa dhegeysta abtii baan ku yidhi dadkan soo dukaan dukaan buu hayaa waa baaxmishar macaamiishiisii baa leh berig berkii baa noo go-ee noo soo sub kuwa ganacsiga wane maaha xumaan kaloo ma jeedo waxaasoo dumari waa macaamiishiisii markaa saasuu ugu shubay wax kala u qaadanin shaki bay keentay yadna waad aragtay moobiilkuna saasuu keenay gabadh baa la guursanayaa waxay leedahay waryahan waxaan doonaya anigu marmar moobiil muraawaxad ninkoo ma awoodoba waxaa dumarka loo dhigda dhig weydo ma soconayo dee awooddiiba isagu ma walahaba waxaa kaloo qoysaska dumiya jacaylka siyaadada waxaa jira haddii aad xoolo jeclaato ilaahi kuu taxamaya haddaad xaas jeclaato ilaahay kugu taxaamaya haddaad xusbi jeclaato ilaahay kugu taxaamaya waxaa doonaya wax kasta inaad ka dhigto dhexdhexaad waxaa kaloo furud imkani dhaqankii dibadda inantaadii ood xukumi karayn inankaadi ood xukumi karayn islaantaadi ood xukumi karayn dhaqankii qurbaha keenoo kii qurbuhu boqolkiiba sagaashan qoyskii soomaalidu uu dimay waxaana keenay dhaqankaas shee aan la niminay haddaan eego dhaqanadii kala duwan yihiin tusaale wadannada carabta qoysaskii naga tegey ma arkaysid boqolkiiba sagaaliyo sagaashan reeruhu way jiraan waayo ninkii uu dhaqaali waayo biilku kaadagay laba wakhtigiisii xaas buu ku luminayaa wakhti kale wuxuu siinaya inuu gabadhi la shaqeeyo isagaa fulanka soo iibsha isagaa xawaashka doona wax walba raggaa doona halkaas dee furad ma jirto halkaa waxaa ka muuqda in dhaqanka islaamka iyo dhaqanada kale ay kala duwan yihiin ama dhaqankeenna iyo dhaqanka wadanaha carabtu furidaanku ay aad iyo aad u yartahay laakiin dhaqanada shisheeyaha ayaa keenay furis aad u fara badan waxaa kaloo kale furida bakhaylnimada bakhaylnimada saddex dumarku ma jecla qaduuc qorqode qufaclabood ninku hadduu bakhayl yahay qoyskuu dumaya waayo qofkii martibay leedahay dad baa u imanaya asxaab baa u imanaya waxba ma siinayo beelun buu dhigaya taasina waa ta keenta dumista keenta waxaa kaloo dumista keenta guurka oo bata markuu ninkii saddex dumara ama afar dumara guursado dee furdii way imanaysaa saasuu qoyskii ku burburayaa waxaa kaloo jirta oo iyaduna keentay sodoga xun sodogu hadduu xun yahay sodogii oo inantii inanku aabba ahaa ama adeerka la culuubay taasina waxay keentay inuu reerkii dumo oo waxaa yaaban saygiibaa yaaban sawjadiibaa yaaban sawigiibaa yaaban waay sawigu halkayaa sodogiioo hooladoo diro reerkayaa inankii waa aabihi ama adeerkii lama hadli karo dhibaataa timida danna oo sigantoo meel boola degayn taasna way keentaa waxyaabahaas kasoo shekeeya oo dhan ayaa dhaqankeenni ku soo kordhay oo duruusta keena ugu dambayn innagoo ku jirnaa gunaanadkii barnaamijkeenna bal waxaad ka warantaa waxyaabaha aad ka soo sheekaysay ee keena burburka qoyska haddana ku soo cusboonaaday bulshooyinkii soomaaliyeed dhaqankii hore suubanaana laga tegey waxyaabaha xalka u ah ee lagaga guuri karo ee loogu soo noqon karo in qoysku aanu burburin oo uu noqdo qoys wanaagsan oo asluubtiisii iyo dhaqankiisii ku toosnaada muxuu adiga kuula muuqdaa xalkaasi wadajirka qoyska si adkaynaya allahayna siiyo allahayna siiyo taas waxa weye kow inagoo hela dowlad hela kow laba dhaqaale hela saddex dhaqanka oo la adkaeyo haddii dowlad xoog la timaado oo awood la timaado dadka oo dhan baa shaqa tegaya markaa dowladdu maxay leenaysaa dhaqankiiba eegi xeerkii qoyska eegi diintiiba eegi wax kasta dowladdu eegi midda kale dhaqaala imani oo raggii oo dhan baa shaqa tegi maanta maxaa dhibta keenaya dumarkaa shaqa taga raggii way fadhiyaan dhammaan raggii boqolkiiba toddobaatan way fadhiyaan dee caawan ma hayaan dumar baa shaqa taga hadduu hadal yimaado oo baday beeraha shaqaysta idhaa faalanaya marka waxa ilaahay noo keeno haddii dowlad timaado oo dadku ay wada shaqa tagaan wuu waxaas wuu yaraanaya hadduu dhaqaalihinu ka horkaco khayraadkinu soo baxana waxaas wuu yaraanaya dee dhaqaalihii baa meeshii ka bato lasma ogaanayaba dhaqankeennina wuu hagaagayaa oo adduunka maanta dhaqanka waa liibsadaa haddaad dhaqaale yeelato dhaqankeenna cirku mari waagii horeba dhaqankeena ugu ficnaa dhaqaaluhu inta badan iskama yimaado dhaqaalaha bulshada keenta soo markaa in la shaqaysto maaha oo shaqala'aanta la caadaystay layskaga tego waa sax waa sax waxaa ninka sheeka laasimay dadku dib u shaxaada waa wax jira waxa weya innaga taas xagga waxbarashada xagga waxbarashada ayay tiyadii aad uga xumaatay aad iyo aad waxaa kaloo jirta dadka aqoonta leh ee tayada leh ee shaqa abuuri kara in dowladahu shaqaaliyaan haddii dad mutacalimiina oo tayada loo dhiiba maamulka loo dhiibo si dhaqsa shaqa u abuurayaan xirfadihii bay keenayaan anigu waxaan qabaa haddii tayada kor loo qaado waxbarashada dhaqaalahu la imanaya tusaale imika anigu mashruuc baan wadaa in qof kasta oo dadka somalilan joogay uu maalintii konton doolar helo waan wadaa waxaan doonaya imika dadku inuu shaqo tago dooxo tago sida ciidda loo shaandheeya baraan loo shiilo shiilastii waan dhamaystiray markaa dhulkeena qaniimad baa taallo waxaa jira maanta hal kiilo boqol iyo konton doolara hal kiilo afar milyan oo doolara dhulkeena leh markaas dadkii cilmiga lahaa hadduu nin kasta dadaalo uu keeni karaa inuu shaqo abuur xirfad abuur intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorima martina uu inoogu ahaa muuse xuseen diiriye oo ka mid ah macallimiinta inta badan dhaqanka daraasiyeeya waxna ka qora cilmi baadhis badanna ku sameeyey wuxuu macallin ka ahaa muddo ka badan afartan sano dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka wuxuuna maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaana barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorama aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal markanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee wareegga lix iyo tobanka ee koobka yurubi liig ayaa xalay lasoo gebagabeeyey ciyaarihii isha lagu hayay waxaa ka mid ahaa tii magaalada milano ee dalka talyaaniga ku dhex martay kooxaha a c milan iyo manchester united labadan koox ayaa is araggii hore oo ka dhacay magaalada manchester isku mari waayay gool iyo gool laakiin ciyaartii xalay kooxda manchester united ayaa guul muhiim ah ka gaartay markii ay hal iyo eber uga badisay milan oo ku ciyaaraysay garoonkeeda sansiro goolka keliya ee manchester united waxaa bilowgii hore ee qaybta labaad u dhaliyey laacibkooda bool bogba oo bedel kusoo galay bogba ayaa muddo laba bilood ah garoonada uga maqnaa dhaawac fursadihii ugu muhiimsanaa ee milan soo maray waxa ay yimideen qaybtii hore ee ciyaarta waxaana ka khasaariyey laacibintooda theo hernandes salamacaris iyo wiliba cronich qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa tababaraha milan uu soo geliyey xidiga kooxda zalatan ibrahimovic laacibkan ayaa dhaawac uga maqnaa dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey ee ay milan ciyaartay isna waxa uu khasaariyey kubad aad muhiim uga ahayd kooxdani si kastaba ha ahaatee waxaa sidaasi ku gudbay manchester united kooxihii kale ee tartanka ka haray waxaa ka mid ahayd tottenham oo guuldarro la yaab leh kala soo kulantay kooxda dinamo zigreb lugtii hore ee labadan koox laba iyo eber waxaa kusoo badisay tottenham laakiin dinamo ayaa ugu badashay hadda isaragan labaad saddex gool iyo eber roma ayaa gudubtay oo ka badisay kooxda shakhtar donetsk waxaana isku celceliska ama isugeynta goolasha labadii isarag ee labadani koox ay ciyaareen ee roma ku badanaysaa shan gool iyo gool kooxaha kale ee sida fudud kusoo baxay waxaa ka mid ahaa ayakis oo ka dhisan dalka holland kooxda young boys ayay xalay laba gool iyo eber uga badiyeen is-aragii horena saddex gool ayay kusoo garaaceen sidaas daraadeed isugeynta goolasha labada is-arag ayakis ayaa kusoo baxday shan gool iyo eber ciyaarihii kale ee dhacay rangers waa ay ka hartay tartanka yuruba league xalay markii ay laba iyo eber ku khasaartay kooxda slavia brag isugeynta goolasha labadii lug ay labadani koox ciyaareen saddex iyo hal ayay kusoo baxday kooxda braga qaranaada oo ka dhisan dalka sbain waxaa xalay ka badisay mold laakiin qaranaada ayaa celceliska goolasha ee labadii is arag ku badisay saddex gool iyo laba waxaa sidoo kale xalay laga badiyey arsenal oo ku khasaartay hal iyo eber kooxda olombiacos laakiin arsenal lugtii hore ayay kusoo badisay saddex gool sidaas daraadeed iyada ayaa soo baxday oo u gudubtay wareega sideedda waa tahay ilaa iyo hadda wareega sideedda waxaa usoo gudbay sideedda koox ee kale ah roma manchester united dinamo zagreb arsenal slavia brag ayax qaranada iyo viareal oo ka dhisan dalkaasi spain isku aadka kooxahanina goordhow ayaa la saameyn doonaa waxaa sidoo kale jira isku aadka wareega sideedda ee koobka champions league oo ah koobka kale ee isna ka mid ah kuwa xiisaha badan ee qaaradda yurub laga ciyaaro sideedda koox ee isugu soo haray ayaa kale ah bayer munik iyo brushi dortmond oo jarmalka ka dhisan saddexda koox ee ingiriiska ka socda ee kale ah chelsea liverpool iyo manchester city paris san german oo faransiiska matalaysa porto oo bortuqiiska matalaysa iyo real madrid oo ah kooxda ugu hanashada badan tartankan kana dhisan caasimadda spain ee madrid finalka koobka champions leaga ee sanadkan waxa uu ka dhici doonaa garoonka ataturk olympic stadium ee magaalada istanbul oo aad tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa haynoo joogto
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestii baholyow waxaa si wada jira uga luuqeynaya maryan mursal iyo cabdi salaad beerdilcashe
idaacadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa naga intaa dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
So buddy, have a